بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية لحدا إيا كواد من سورة النور قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآيات وحالة الماما يا هل كان تتي مؤمنين تها أرين أي كبقين بالوشيغية وحاجر الدد ahlul acdaar la yidhaahdo cududaahra leh waa dadka indhahala waa dadka dhutinaya waa dadka xanuunsan waa dadka jihaadka ka fadhiyo aan meel aadi karin dadkaas baa laga hadlaya waxaa la leeyahay haddaa wax la cuntaan iyo hadday iyagu jihaadkii ka haraan midna wax dembiya idinka dushiina ma aha iyagana dushooda ma aha ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin cala alacma kii acmaaga ahaa xarajun wa xaraji oo ciriiri iyo dembi ah walaa cala alacraji kii acrajka ahaana oo dhutinayay ee laangaraha isaguna xarajun ma aha walaa cala almariidi kii xanuunsanaa dushiisana xarajun maaha oo horta xarajka inay qaswigii iyo duulaankii ka haraan dambi ka raaci maayo ilaa cududaar bay leeyihiin ama maahee dadka mid kasta mid baa ka soo horjeedee saddexdaa dadka ka soo horjeeda inay wax la cunaan dembi masa ma aha oo see ah mid indhala iyo mida indha indhaleh hadday wax wada cunaan xaraj ma aha waa koow mid acraj ah horta taa hore midkaas dee indhahala way baqeenoo waxay isdheheen de indhaha uma jeedaan xeeradii iyo wixii ama wixii meel kale ka qaadataan noocyadii uma jeedaane qofkaaga wixiisa ama qaadataan way baqeen kuwii nahal ah waa baqeenba kii acrajka ahay dhutinayeyna haddii sida dadkan u fadhiisan karo uma fadhiisan karo waa ninkaa lugtu si tahaye isagiina waa baqo kii mariidka ahaana oo kii caafimaadka qaba wax la cunayey isagana wuxuu is yidhi sidoo kale amaa qofkaan ku dhibsada wax dembiga dushooda ma hali dhan kalena way ka timid oo kuwa caafimaadka qabay iyo kuwii aan dhutinaynoo lugahooda caadiga ahaayeen iyo kuwii indhaha qabay iyaguna waa baqeen oo xisleen idinkaa wixii u jeeda idinkaa si fiican u fadhiisan kara idinkaa caafimaad qaba amaa dadkaan ku xadgudubtaan markaasayba ka istaageen inayba xeero la galaan oo wax la cunaan oo ka fogaadeenba war waxaa la yidhi maya wax xaraja dujiinna maaha walaa calaa anfusikum nafafyaalkiinna dushoodana wax xaraja ma ahaanin an ta'kuluu bian ta'kuluu inaad cuntaan min buyuutikum guryihiin guryihii idinku aad leedihiin waa laba meelood baa noqonaysa xaasaskiinna guryahooda inuu ninkii wax ka cuno dembi kama haysto ciyaalka iyo awlaadda aad dhasheen guryahooda wiilkaada gurigiisii iyana sidoo kale wey guriga ilmaha wiilkiisu waa gurigiisii oo kale xadiid baa odhanaya inna min adyabi maa kala rajulu ninku wuxuu cuno wax ugu xalaalsan ugu diibsan waa min kasbihi wuxuu isagu kasbaday wa waladuhu ilmihiisuna min kasbihi ilmihiisuna wuxuu isagu shaqeeyo kasbay buu ka mid yahay waa xadiid abu daawuud iyo nasay ibnu maaja ay warinayaan sanadkiisuna fiican yahay guryihiinna inaa marka saa wax uga cuntaan wax culaysa iyo wax dembiya dusheenna ma ahaanin ow buyuuti aabbaa'ikum aabbayaashiin guryahooda dad badan baa halkaan la taxayaa marka oo dabada loo qabanaya oo laynoo tilmaamaya inaa intaa mid ka mida wax dhiba lahayn aabbayaasha guryahooda inaa wax ka cuntaan wax dembiga dusheenna ma ahan guriga aabbihiisoo laga maqanyaho imaanaya waxbuu ka cunaya ama hala jooga hadii la rabo ow buyuuti ummahaatikum hooyooyinkiin guryahooda ow buyuuti ikhwaanikum walaalihiin guryahooda ow buyuuti akha oo ragga ah tan hore ikhwaanikum oo ragga ah ow buyuuti akhawaatikum gabdhaha walaalihiina guryahooda ow buyuuti acmaamikum adeeradiin guryahooda ow buyuuti cammaatikum eedooyinkiin guryahooda ow buyuuti akhwaalikum abtiyaashiin guryahooda ow buyuuti khoolaatikum habaryarihin guryahooda qaraabo dhan waa la sheegay maxay ka dhiganta intaasoo guri xataa idan uma baahnidin ma cunaaha iyo makay samayn karaa uma baahna caadada wuxuu ku dareedhay dadkaasoo dhan dadkaa qaraabadooda ah waxay sameeyaan inay raalli ka yihiin wiilka guriga aabbihi yimid aabbaha guriga wiilkiisa yimid iyo dadka ka dambeeya raalli inay ka yihiin saasay ku dareen ow amase maa malakat maa malaktum waxaa milkideen inaad xaggiisa wax ka cuntaan mafaatixahu furayaashiisa waxaa furayaashiisa haysaan inaad wax ka cuntaanna dembi dusheenna maha waxbaa wakiil ka tihin oo gacanta ku haysaan nin baa yiri baqaarka iisii gad meel hebel hebel baan ka soo noqonaya dukaanka iila sii joog beertaan iisii ilaali wixii looga tegay inuu wax ka cuno ka isticmaalo isagaa furihiisa iyo furuhu maaha kan musaa wax loogu furo keliya in looga jeedo waxa loo dhiibay weeye ujeedka hataa xoolihii baa soo gelaya oo maa malagtu mafaatixu furaha xoolahaasee u haysaa geelii baa looga tego arigii baa looga tego lo-dii baa looga tego waa maalaya caaninu ka maalaya wuu cabaya wa kaa isagaa furayaashiisa haya waa maxay isagaa ka mas-uulo gacanta ku haya wey maamulaya markii hore inta baqeen nin kasta wixii looga tegay war dadkan markay idinka tegayeen waxaana iska isticmaala waanana tegaynaa nagu siisima amaysan niyadka ahayn dani biday oo ciidankiina inta u baahdeen aysan raalli ka ahayn inta isdheheen bay iska daayeen kaasaa la yidhi maya waa ladiin ogolyi ow maa malagtu mafaatixu ow amase sadiiqikum inaa wax ka cuntaan sadiiq waa maxay saaxiibkii asdiqadiinna saaxiibadiin dadka asxaabta ta hebel asxaab baa nama maqsha waa dadkaa dadkaa saaxiibada ah gurigi saaxiibkiis bayu markaa inuu wax ka cuno idan la-aan waxba dhiba maaha waagii hore dadku markii waxaa la yidhi intay midkooda yimaado guriga saaxiibkiis oo wax ka isticmaalo oo boorsada dharka kala baxo oo wax sameeyo oo intay yimaado hadhow addoomuhu dhahaan yaa dharkii la baxo boorsadaan furo saan yidhi hebel oo saaxiibkaaya saan sameeyey wuxuu garan jiray inuu qofkaasi saaxiibka rismiga yahay oo kalsooni qabo oo wixiisi isticmaalay isagoo maqan markaasoo addoonta warka u sheegto wuxuu dhihi jiray xor baata laakiin hadda waxaa la leeyahay bakaylnimadii baa badatay buu yidhi dadkiina shakigii baa batay in hadda la is-ilaasho cid gurigeed la geli karo iyo meel la tegtegi karo ma leh in la is-ilaasho marakan oo qofkaan dee kamama sabrayo qofka hadii la yidhahdo hebel baa dharkaadi qaatay ama alaabtaadi la baxay ama waxaan isticmaalay oo gaarigaadi iska kaxaysay si uun xusan dhaali ka ahayn qof dad dhifa mooyaane adduunye jacaylka iyo bakaylnimadii baa badata marka hadda is-ilaalin dheeraada loo baahan yaala ilaahay wuxuu yidhi laysa calaykum dushiinna maaha junaaxu wax dembiya an ta'kuluu inaa cuntaan jamiican xaal atiin jamiican mujtamiciina xaal atiin ow ashtaatan xaal atiin ay mutafariqiina kuwa kala tagtagsan inaa xeyrada wada gashaan dadka noocaas iyo inaa kala tagsanaan ku kala isticmaashaan midna dembi idinkama hayso waalidiin ogoli waxaa jidhay qola reer kinaana la dhihi jiray ninka iyaga ka midka ah cunada keligii ma cuni jirin hadduu waayo qof la cunaa ama martiya afka ma saari jirin maantou nagaan caawow nagaan afka wax saari maayo cid la cunta hadduu waayo waxba cuni maayo war idinkoo dad idinla jooga iyo idinkoo keligihiinaba waxba waa cuni ka dhaan baa layidhi marka waa loo ogolaaday dadkaa iska deeq badnaayeen inay cid u timaadday iska jeclaayeen wax la isticmaasha marka waa laydiin ogolin keligiin waa isticmaali ka dhaan waxaa dhacaysay marmar baa layidhi geel caano miirana inuu hayo oo naas u buuxaan cid lacabta ma haya caanihii markaasuuse afka saaray ilaa ay uga timaado cid lacabta war keligaa haddaa cabti waxaa la yidhi wax ku saaran oo culays haba yaraatee ma jiro bal waxaa aadaab iyo akhlaaq iyo nidaam halkaa layna baray ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala dadkaasoo dhan waa laydiin ogolya inaad wax wada isticmaashaan oo xeeradii wada gashaan oo qoladaan dhankay ka baqeen caafimaadka qabaa ama aan dhutinaynin iyo qoladaan laftooda waxay ka baqeen labadiiba waxaa la yidhi waxba dushiinna ma aha faidaa dakaltum markaa gashaan buyuutan guryo guryo la degan yahay fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna dadka guryaha degan salaama de horta guryihii haddii dad joogaan dadka joogaa la salaami oo assalaamu calaykum baa la dhihi haddii aan meesha cidi joogin fasallimuu horta calaa anfusikumtu kuwa joogaaba idinka naftiinni bayba ka mid yihiinoo muuminiintu waa isku nafe war naftiinna salaam waxay ka dhigan tahay dadka meesha jooga salaama haddaan hadda cidi jooginna assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saaxib iyana waa waa la salaami taxiyatan salaamid salaama taxiyadaasoo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay taxiyadaasoo mubaarakatan la barakeeyey taxiyadaasoo dayibatan wanaagsan salaanta tilmaamahaa leh la imaada salaantu waa fiicanta qalbiga iyo ajarka iyo khayrka iyo isku soo dumanka iyo isku soo dhowaanshaha waxaasoo dhan bay keenaysaa oo ay ka qayb qaadanaysaa salaanta noocaas la imaada baa leehi taxiyata min cindi illaahi mubaarakatan dayiba salaantaha salaama kadalika sidaas wa yubayinu allahu ilahay u caddaynaya lakum idinka alaayaati aayaadka lacallakum waxaa mudantihin tacqiluuna inaad wax garataan oo fahantaan aayaad baa laydin caddaynayaa bayaanan shaafiyan caddayn shaafi ah dhammaystiran waxaa rabaa dadku inay tadabburaan oo gartaan oo fahmaan waxaa la yidhi faidaa dakhaltum buyuutan buyuutan dee waa nakire nakira fii siyaaqi shard faidaa sooma jeedi guriga qofka iyo guriga ummadda kale waa shamlinaya guriga ama ha la deganaado ama yaan ama ha la joogo ama yaan la joogin markuu qofku salaamo markuu qofku galo fasallimuu calaa anfusikum weeyaan barkiin bar ha salaamo muslimiintu hal shaksi bay ka dhigan yihin waa u naftiinniy salaanta waa la jiday guryaha marka la gelayo salaanta islaamka guriga markaad tagto ka ku salaan assalaamu calaykum haa salaamahan kale oo iska dhaqanka ah tan islaamka horta ka horaysa ilaahay wuxuu yihi innama almu'minuuna innamaa baa la gashay kuwa mu'miniinta uun alladiina kuwa weeyaan aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay iyo warasuulihi rasuulkiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam rumayn jaazimo go-an oo aan liiq liiqad lahayn shaki u imaanayn kuwa rumeeyey wey muminiintu waa kuwaas waidaa kaanuu markay ahaadaan mu'miniintu macahu rasuulka maciisa calayhi الsalaatu wasalaam calaa amrin amar dushiisa amarkaasoo jaamicin jamcinaya arrin guud dan guud baa jira markay nebiga maciisa dan guud lagu jiro oo ciidan baa la saaraya istisqayr hordoon baa lagu jiraa ciid baa lagu jiraa arrin baa lagala hadlayaa muslimiinta arrinka noocaasa marka lagu jiro oo ay nebiga la joogaan lam yadhabuu kuwa aan tegin weeye ma tagaan mu'miniintu lam yadhabuu xataa yasta'dinuuhu ilaa ay ka idan dalbaan majliskii nebiga iska dhaqaaqi mayaan nebigiiyo ku jira arrintii iyo hadalkii iyo dersigii iyo xadiidkii kuwaa iska dhaqaaqay wey ilaa looga idinayo aayaddu waxay kusoo degtay baa la yidhi markii la qodayay khandaqii tarajaygii madiina qaswat اlaxzaab muuminiinta qaarkood baa nebiga ka idan dalbay inay arrin colays haysa awgiis ou fasaxo munaafiqiintuna iyagu idanba mar dooni jirin way iska tegi jireen idan la-aan markaasaa mu'miniintiina la ammaanay la ammaanay munaafiqiintiina caybaa loo bandhigoo sar loo sar loo loo sheegay ilaa halkaa laga fahmayaay mu'miniintu waa kuwa aliya rasuul rumeeyey nebiga maciisa arrin muhiim oo jaamic ah oo ummadda ka dhexeeya marka lagu jiro lam yadhabu wey kuwaan tegay ma tagaan xataa yastadinu ilaahay ka idan dalbaan nebiga maxaa la gartay kuwa munaafiqiintaana iyagu waa kuwa iska dhaqaaqaya idanaan cidna weydiinay caydoodii baa meesha ku duugan oo lagu sarbeebaya walidahaba xataa waxaa lagu leeyahay dadka cilmiga baranaya culimmada waxbaraysa idankooda markii la idnoo bay baxayaan leeya qofkaas waa loo ogolaaday waa la fasaxay waa la tijaabiyey idan boo haysaa ama waxaa la arkaysaa iyadoo la leeyahay wax idana hebel ma hayso ha fulaan laysa cindahu idun idan kama hayso min mucallimihi wa min shaykhihi in aladiina kuwa yasta'dinuunaka kaa idan dalbaya ulaa'ika kuwaas aladiina waa kuwa yu'minuuna rumeeya rumaynaya billaahi ilaahi iyo warasuulih tii horeo lasoo maray baa lagu sii adkaynaya awal baa iimaankooda lasoo sheegay ee faida ista'danuuka kuwa mu'miniinta markay kaa idan dalbaan libacdi sha'nihim sha'nigooda qayb ka mida arrimahooda qayb ka mida markay ku dhahaan dantaasaan leenahay hanala fasaxo faadan u idan nebi allow liman kii shi'ta aa rabto oo minhum ka mid a u idan maaha kaa rabtid macnaha mid kasta u idan macnaha maaha ee waxa weeye u idan kii aa rabto haddaad doonto waxaad dhahaysaa adiga orod dhaqaaji waa ku idno liman shi'ta minhu haddaad rabtidna waxaad dhahaysaa noqo laguma idnin joog markay kuwaas kaa idan dalbaan iyaga laftooda adaa lagu dhiibay hawsha kaa rabto u idan kaa rabtidna ha u idinin bay ka dhiganta arrintaasina wa taha wastakfir una istikfaar dalab lahum iyaga allaha ilaahay istikfaar u weydii idankaa ay kaa dalbeen ilaahay dembi dhaaf iyo cafis weydii idan dalabkaas iyagoo cududaar leh meesha waxaa ku jira arrin adduunyey waxay ka hormariyeen arrintii diinta ilaa dan adduunyey waxay dhaheen arrintaa hana loo fasaxo dantii aakhiro iyo diintana dee nebigaaba u taaganoo haya intaa soo dhex gasho leeyihin hawl baan yeelanay hanala fasaxadaas yaa ilaahay istikfaar u weydii ilaahay dembi dhaaf u weydii ilaahay cafis u weydii taasna sidaasaa leey waxaa dhacday sayid cumar baa nebiga idan weydiistay cumro inuu aado nebi allo ifasax buu yidhi calayhi salatu wasalaam nebigu waa u ogolaad deedna waxaa la yidhi ha naga halmaamin ducadaada ducadaada wanaagsan ha naga halmaamin cumarow wuxuu yidhi marka sayid cumar kelimaddaasi waxay ahayd kelimad aysan ifarax gelinayn beddelkeeda adduunya o dhan in la isiiyo mar haddii nebigu yidhi ducadaada ha naga halmaamin saan ugu farxay macnaha wastakfir lahum ullah ina allaha ilaahayna kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay mid turid badan oo naxariisasho badan weeyaan subxaana wa tacaala laa tajcaluu ha yeelinina ducaaءa arasuuli rasuulka yeeridiisa iyo dhawaaqidiisa ya baynakum dhexdiina ka ducaa'i bacdikum bacdaa yeeridda barkiin barka kale uu u dhawaaqo oo kale saasoo kale nebiga ha ugu dhawaaqinina dee idinka barkiin barka kale soo ugu dhawaaqo waa layadhaa marka nebiga dhexdiina ha u yeeraysaan magaciisa ha ugu dhawaaqinina muxamedow axmedow waxaa ha dhihinina sida idinku ay iskugu dhawaaqdaanoo maxamedow iyo hebelow ay isku dhahdaan oo kale magacyada idinku markaa isku dhawaaqisaan hebelow saa isku dhahdaan saasoo kale nebiga hagu yeeranina nebiga waa la tacdiiminaya calayhi salatu wasalaam yaa nebiy allah yaa rasuul allah iyo wixii lamida la dhahaya calayhi salaatu wasalaam tawqiir iyo tacdiim buu nebigu leeyahy calayhi salatu wasalaam kuwii soo islaamayda xoogaa qalbigoodu qallanaa markay nebiga u dhawaaqayeen yaa maxamed dhihi jireen waa iyadii loo diiday oo laga nahiyey warsaha yeelinina waa iyadii la yidhi aayaad baa looga hadla nebiga waa la sharifayaa waa la tafkiiminaya waa la weyneynaya an yufaqimuuhu wa yusharifuuh wa sharafa ya wa sharafa wa cadama wa karama meelaha xataa nebiga magaciisa hadda lagu sheegay qur-aankana haddiiba waxaa lala xiriiriyey risaaladii muxamadun markii la yidhi muxamadun rasuulullaahi ba haddiiba lagu daray maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allaahi khaatam اnebiyiin waka saddex meelood wey saddexdiiba saasaa la sameeyey ambiyada kale iyaga magacoodu toos baa loogu yeeray qur-aanka loogu dhawaaqo yaa ibraahiim yaa muusa yaa ciisa iyo kuwa la midka yaa daawuud yaa aadam marka ducaa arasuuli waa mastur macnaha loo idaafeeyey waxaa weeyaan mafcuulkiisa faacilkii baa meesha kugu jira idinka yeeriddiinna rasuulka u yeeraysaa wey saas kugu yeedhaanoo kale hadhihinina welidaaba hadda halkan waxaa lagu leeyahay xataa dadka qasaa'idka yatiriya oo abyaadda qaada qasaa'idyadada qaada qaarkoodoo maxamedow keliya la yska dhahayo maaha sidii la rabay nebiga magaciisii la yidhi dee kayaank loogu dhawaaqa saas kugu dhawaaqdaanoo kale in laga cabiro maaha waa in laga cabiro qaabkii tacdiiminta lahayd kuwa dee rag cilmigale kuway tiriyaan ama dejiyaan nidaam bay ku keenayaan cilmiyasan laakiin kuwo kale oo waa iska soo dhexgelaya oo si kale ah aan xogta ahaynin maxamedow haddii in laiska dhaho wax la qaadayo maxamedow ya maaha qad yaclamullaahu ilaahay waa ogay xaqiiq ahaan alladiina kuwa yatasallaluuna siibanaya minkum xaal idinka idinka mid yihiin liwaadaa xaal ay yihiin kuwa is asturaya markay baxayaanoo nebigu u taagan yahay khayrka iyo wacdiga iyo diinta bay inta siibsiibtaan kuwo kaley ku gabbanayaanoo liwaadana waa kuwo macnaha is asturayo kuwo kale ku gabbanaya aladiina yatasallaluuna minkum liwaadan xaalay yihiin kuwaas kuwo soconaya weeye yakhrujuuna fii khufya qarsooniday rabaa inay ku baxaan yastatiru bacduhum bibacdi barkood barbuu ku gabbanaya kaasay rabaa inay baxaan liwaadan maxay magan gelayaan qaarkood kale bay macnaha gabaad ka dhiganayaa wey yastur yastatiru haada bi haada kani kan buu isku asturi wa haada bi haada kana kan buu ku gabanaya inay mar dabadda u ordaan bay rabaan kuwa ilahay waa ogi falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi rasuulka u celi rasuulka amarkiisa ilahay haddii loo celiyana dee amarka ilaahay kan rasuulka waa isku mide ha ka digtoonaadaan kuwa amarka rasuulka khilaafaya calayhi salaatu wasalaam an tusiibahum inay asiibto fitnatun fitna inay asiibto munaafiqiinta isilaaliya way ka dhigantay iyo cid kasta oo la nooca oo amase yusiibahum inuu asiibo cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan oo caakhira ah ama adduunkaba fitan ku dhacdo iyo baaba iyo halaag iyo dil alaahay baraaruga inna lilaahi ilaahay waxaa u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxaa ahaaday iyo walardi ardooyinka iyo cirarka iyo dholalka laftoodaba milkan wa khalqan wa cabiidan qad yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maabuu ogyahay antum idinku calayhi dushiisa aa ku sugantihiin muminiin kulligiinba mumin iyo munaafiqba labadaba u celi qolana waxay yidhaahdeen may midkood haloo cesho ilaahay wuxuu og yahay waxa qalbiyadiina ku jira hadday iimaan tahay ilaahay waa og yahay nifaaq hadduu qalbiga ku jirana ilaahay waa ogyahay ikhlaas iyo daacadnimo hadday tahay iyo riyaa iyo istusus ilaahay waa ogyahay labadiiba markaa ku wada taa ilaahay waa ogyahay wa yowman yurjacuunana ilaahay waa ogyahay tan munaafiqiinta keliyaha loo cesho waa la yihi qad yaclamudaa hore ku xir maa maa antum ku xir maa antum calayh waxaad dushiisa ahaateen ilaahay waa ogyahay wa yowma maalinna ilaahay waa ogyahay yurjacuuna la celinayo oo la naqayo ilayhi ilaahay xaggiisa loo celinahay taasna ilaahay waa ogyahay maa maalinka qiyaamada fa yunabiuhum ilaahay wuxuu uga warramayaa bimaa camiluu waxay soo camal faleen adduunka min saqiira wa kabiira wax yar iyo wax weynba wa jaliilin wa xaqiir wax xaqiira iyo waxaan xaqiir ahayn mid kastana camalkiisaa lagu abaalmarinaya wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantii wey caliimun ilaahay weya subxana mid ku ogaal badan wey taasna halkaasaa la marka de waaba lagu soo gebagabeeyeba war munaafiqiinta iska ilaashaa la yidhi waddadooda iska ilaaliya laba shaatiyaasha laba shaatilayaal weeyo marna mu'miniintay soo dhexgelayaan marna xagga kaley aadayaan kuwaa iska ilaaliya wallaahu ilaahay bikulli shayin muxiiq darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab